أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararka aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda siriibiyada maraykanka oo ku dhawaaqay in maleeshiyaadka bangarafta kooxda ridada soomaaliya ay bilaabeen inay isaga firxadaan saldhigyadii ay ku sugnaayeen kadib markii donald trump uu ka jartay lacagihii uu siin jiray waa imise maleeshiyaadka lacag la'aanta awgeed isaga cararay ciidamada maxayse tani ka dhigan tahay warbixin ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah mid ka mid a macaahidda reer galbeedka oo soo saaray warbixin mugdi gelinaysa masiirka kooxda ridada soomaaliya iyo sida uu isku dhiibdhiib u noqday qarashka ku baxaya afrikaanta oo weli aan damaanad buuxa loo haynin warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale faafreebka waxaan caawa idinkugu hayaa kooxaha mucaaradka oo ugu horeeyo shariif sheekh axmed oo muqdisho uga dhawaaqay inay qabsan doonaan doorasho madaxweyne haddii uu xasan guurguurto isku dayo inuu abaabulo waxaa loogu yeero doorasho qof io cod ah iyagoona digniin kulul soo saaray faafreebka ayaan ku soo qaadan doonnaa kataayb akhbaariya oo maanta baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigay weerar khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada hiiraan waxaan sidoo kale barnaamijka caawa ka marnaan doonin qaybta labaad munaasabad gebagabo u ahayd dufcadii labaad dowra loo qabtay wilaadda degmooyinka wilaayaadka islaamiga hal abuurkeedana uu lahaa waaligii wilaayaadka islaamiga allah u naxariistay sheekh maxamed mere jaamac barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa qodobadaasi wixii kale soo kordhay ayaad dhegaysan doontaan faafreebka waxaa caawigala qaybgelaya walaalaha abuusheebe iyo maahir anna halkan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosaa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena laaf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqali kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxau noqonayaa mid ka mid a macaayidda reer galbeedka ayaa soo saaray warbixin mugdi gelinaysa masiirka kooxda ridada soomaaliya iyo sida uu isku dhibdhiib u noqday qarashka ku baxaya afrikaanta oo weli aan damaanad buuxa loo heynin ku soo dhowaada warbixin ku aadan waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba kooxda xasradaha caalamiga ah ayaa daabacday warbixin ay tooshka ugu ifinayaan xaaladaha rasmiga ah ee ka taagan qaaradan afrika sida xiisadaha colaadeed ee isbarkanmin laga soo bilaabo galbeedka ilaa lagu keeno bariga afrika iyo sida dowlado badan ay maanta ugu baahan yihiin taakulo dhanka galbeedka ah si ay uga hortagaan kooxaha loolanka ay kula jiraan waxay warbixintu ugu horeyn sheegaysaa in ilaa sagaashankii ay u ololeynayso qaaradda afrika ayna la kulantay dhibaatooyin ay sannado badan ku qaadanayso inay ka soo kabato halka dhanka kale reer yurub iyo maraykankuna ay yihiin kuwo ku hantibeelay iyagoo aanan xaqiijin inta badan ahdaaftoda haddaba warbixintan oo loo qodobeeyey ilaa iyo siddeedii cunwaan ayaa qodobka afraad lagu soo qaadanayaa arrimaha soomaaliya iyo oloolanka xooggan ee ka socda gudaha dalkan ee lagu doonayo in lagu burburiyo nidaamka ridada ah ee muqdisho kooxda international crisis group ayaa sheegaysa in awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay tahay mid sii dhaxadsanaysa waayahan dambe naafayn xooganna u geysanaysa kooxda aridada soomaaliya waxaa sidoo kale warbixinta lagu soo hadal qaaday fashilka uu ku soo ilaaday dulaankii madaxa kooxda aridada uu ku iclaamiyey mujaahidiinta kadib dib u doorashadiisii waxayna kooxda international crisis group sheegaysaa marka laga soo tago dagaalada lagu jebiyey murtadiinta sidoo kale duulaankii gurguurta waxyaabaha fashilay inay qayb ka tahay qabyaalada iyo dagaalbeeleedyada laga hurinayay hiiraan shabeellada dhexe iyo galgaduud haddii kooxda riddadu xaalkeeda uu sidaasi noqday ayay warbixintu sheegaysaa inay weli ku qasban tahay inay miciin beddo shisheeyihii ay ku tiirsaneed ku dhowaad labaatankii sanne ee lasoo dhaafay iyadoo awoodila inay u babac dhigto awoodda mujaahidiinta international crisis group ayaa sheegaysa in howlgalkaas uu u baahan yahay feejignaan dheeraad ah taasina ay u muuqato mid sii mugdoobaysa mushaarka ciidamada ka tirsan howlgalka eyusomna uu mar aanan fogeyn noqon doono mid isku dhiidhiib ah waxaa sidoo kale lagu warramayaa in loo baahan yahay dhaqaale dib u habeyn loogu samaynayo ciidanka murtadiinta ee isku dhex yaacsan sidoo kalena aanan awoodin inuu ka hortago cududa mujaahidiinta al-shabaab balse middaas ay adkaatay in ciidan soomaali ah lacag loo helo iska daaya waaba haddii kuwii shisheeyaha mushaarkooda meel la saaro dhanka kale waxaa xusid mudan in guddoomiyaha guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka gaalka lagu magacaabo jim ridg uu si weyn kaga hor yimid qaraarkii lagu qeybiyey sida kufriga caalamiga ah uu u qaybsanayo maalgelinta eyusom oo ah isbahaysi cusub oo lagu bedelay atmis xilli sidan oo kale uu qaraarkaasi u diiday urur gaaleedka midooda yurub gaal riij ayaa ku dooday in qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu keeni doono in maraykanka lagu xiro waajibaad maalgelin oo joogto ah taasoo uu sheegay in ugu dambeyn ay culays ku noqon doonto cashuur bixiyaasha maraykanka wuxuu sheegay in maraykanku uu ku tacabiyo tiirbeelay maalgelinta howlgalka ay kufaarta afrikaantu kaga jiraan soomaaliya lacago balaayin dollar ahna uu ku bixiyey dagaalka ka dhanka ah shabaabul mujaahidiin sidaa daraaddeedna aysan wax natiijaha ka soo bixin maraykanku wuxuu bixiyey lacag aada u fara badan balse horumarka laga gaaray dagaalka lagula jiro al-shabaab ee ka socda soomaaliya mid yar ayuu yidhi rijar oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka senadka maraykanka dhanka kale warbixinta international crisis group ayaa sheegaysa in howlgalka eyusom uu wajahayo ciidan yari iyadoo aysan kooxda riddada weli gacanta ku hayn ciidankii la sheegay ee gaarayay ilaa labayo toban kun oo askari intiisa badan waxaa la isweydiinaya ma dowlado badan ayaa ciidamadooda dib u dhigtay markii ay arkeen masiirka kooxda riddada ee dhanka mushaarka ciidanka eyusom mar haddii dowladihii iyo ururadii ballanqaaday lacagta lagu waday howlgalka eyusom ay sidan uga wajilaxsadeen kooxda riddada waxay warbixintu sheegaysaa in dantu ay tegi doonto in lama ciimbido dalal kale oo horey u muuqday kuwo waxyar ballan qaaday sida kuwa dhaca gacanka carbeed turkiga jabaan iyo shiinaha masiirka kooxda riddada soomaaliya ayaa si aad ah looga dardaarwerinayaa daqiiqad walba waxaana mid fashil kusoo ilaan doona u muuqda dagaalkii diinla dirirka ee ay kooxda riddada soomaaliya dalkan ka waday wax ku dhow labaatan sano reer galbeedkii dhistay maamulkan riddada ah ayaana hadda sida muuqata gacmaha ka taaganaya sii maalgelintiisa maadaama uu ogaaday xaqiiqda waxaa ka socda saaxada iyo in si sahlan aan lagu ciribtiri karin mujaahidiinta al-shabaab oo isku dhaarsaday sidii loo suulin lahaa cadowga midabada kala duwan leh dalkana looga dhigi lahaa mid lagu maamulo shareecada islaamka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee faafareebka wararka ayaad degaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadaleynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka gudmaraynaa ciidamada mujaahidiintu waxay maanta qaraxyo la beegsadeen laba barkantarool oo murtadiinta nisa ay kaga sugan yihiin gudaha magaalada baydhaba ee wilaayada bay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay gudaha magaalada baydhaba qarax kula beegsadeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nabad sugidda waxaana jira khasaare murtadiinta lagu soo gaarsiiyey qaraxaasi waxaan markan soo qabanayaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegaraamka barta waxaa maanta lagu faafiyey muuqaal uu soo saaray kataib al akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo jabkii maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmeen duleedka deegaanka aboorey ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uuliyiin ameerikaan ah oo sheegay in boqolaal ka mid ah maleeshiyaadka danab ay isaga carareen saldhigyo ku yaal soomaaliya sababo la xiriira dhaqaale xumo tallaabadii ay xukuumadda donald trump ku hakisay dhammaan dhaqaalihii ay siin jirtay dalalka dibadda ayaa la sheegay in ay saameyn ballaaran ku yeelatay mashruuca ashaadala dirarka ah ee loo yaqaan al-xarbu cala al irhaab ama argagixiso la dirarka wargeyska washington post ee ka soo baxa dalka maraykanka oo soo xiganaya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa sheegay in tallaabada lagu hakeeyey lacagihii uu maraykanku siin jiray dowladaha dawaaqiidda caalamka islaamka iyo kuwa gaalada afrikaanta ah uu hoos u dhigay dagaalka ka dhanka ah jihaadiyiinta caalamka mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa u sheegay wargeyska in barnaamijyada ka hortagga waxa loogu yeero argagixisada uu halis gelinayo waxa uu ugu yeeray amniga qaranka maraykanka isagoo xusay in lacagaha la hakeeyey ay khatar ku yihiin maraykanka xulafadiisa caalamiga ah saraakiil amerikaan ah ayaa sidoo kale carabaabay in joojinta barnaamijyada kaalmada dibadda ee maraykanka ay si xun u saameynayso dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab ee soomaaliya iyo xakameynta awoodda al-qaacida ee mandiqada saaxilka galbeedka afrika oo loola jeedo jamaacada nusratul islaam walmuslimiin xubnoo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadiga oo horboodayey xamlada ashaadala dirarka ah ee ka dhanka ah muslimiinta soomaaliya ayaa maamulka trump ugu baaqayaa in uu dib u eegis ku sameeyo go-aankii uu dhaqaalaha uga jartay dowladda taagta daran ee ka jirta soomaaliya taasi oo taageerada shisheeye ku tiirsan ku dhowaad labaatan sano oo xiriira mas-uul ka tirsan wasaaradda difaaca ee dowladda maraykanka ayaa u sheegay washington post in hakinta kharashka ay khatar gelisay boqolaal askari oo maraykan ah oo ku sugan soomaaliya sida uu hadalka u dhigay sarkaalka ameerikaanka ah ayaa cadiimihiisa ku xoojiyey in afar boqol oo ka tirsan maleeshiyaadka baangarafta soomaalida ee maraykanku tababaray ay isaga tageen ama ay isaga carareen saldhig tababar oo uu maraykanku ku leeyahay koonfurta soomaaliya sababa la xiriira iyaga oo aan helin sahaydii ay maraykanka ka heli jireen oo la hakiyey sidoo kale shaqaale qandaraaslayaal ah oo isugu jira ajaanib iyo soomaali ayaa si deg deg ah uga baxay saldhigyada ciidamada maraykanka ee soomaaliya sababo la xiriira joojinta dhaqaalihii ka iman jiray dhanka washington donald trump saacado kadib markii uu xilka la wareegay bishii hore wuxuu hakeeyey barnaamijyada taageerada dibadda ee dowladda maraykanku bixiso muddo sagaashan maalmood wuxuuna saxiixay amar fulineed oo sheegaya lacagaha faraha badan in ay dibadda ku bixiyaan uusan wax faa'iida ah u lahayn maraykanka kumanaan maleeshiyaad dabadhiifyo soomaali ah oo maraykanku ku tababaray saldhigga belidoogle ayaa hadda meel cidlaha ku soo dhacay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mucaaradka oo shaaciyey inay qabsan doonaan doorasho u gaara shir magaalada muqdisho ay ku yeesheen madaxda urur siyaasadeedyada mucaaradka ku ah murtad xasan sheekh maxamuud ayaa laga soo saaray war-saxaafadeed ka dhan ah qorshaha doorasho ee madaxda kooxda ridada soomaaliya urur siyaasadeedyada mucaaradka ayaa warka ay soo saareen ku muujiyey in ay si adag u diidan yihiin nidaamka doorashada ee uu wato madaxa kooxda ridada murtad gurgurte waxayna sharci darro ku tilmaameen guddigaasi doorasho ee uu samaystay gurgurte waxay sidoo kale mucaaradka ku guudiyeen inay qabsan doonaan doorasho iyaga u gaar ah haddii uusan madaxa dowladda ridada ka laaban guddiga doorasho ee uu samaystay murtad xasan gurguurte ay ku eedeeyeen in uu awoodda kooxda ridada isagu isku koobay islamarkaana uusan aqoonsanayn ururada siyaasadda ee kooxda ridada soomaaliya waxay sidoo kale mucaaradku sheegeen in hay-adaha ammaanka ridada ay ku dhex milmeen arrimaha siyaasadda waxayna madaxda kooxda ridada ah ku eedeeyeen in hay-adahaasi ay u adeegsadaan arrimo siyaasadeed boobka hantida danta guud iyo barakicinta shacabka ee muqdisho ka socda ayay sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradku ka hadleen taasi oo ay sheegeen in uu horkacayo madaxa kooxda riddada ah waxay sheegeen in ganacsiga caasimadda uu ka dhaqaaqi waayey baadda xaddhaafka ah ee dadka rayidka ah lagu soo rogay kaasoo keenay in suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha uu xirmo dhowr maalmood waxay si adag u cambaareeyeen xarig loo geystay ganacsato soomaaliyeed oo diiday bixinta lacago baad dheeraad ah oo lagu soo rogay waxayna dhanka kale sheegeen in ganacsatadu la kulmaan cabsigelin joogto ah oo kaga imaaneysa murtadiinta waxaan markana soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada oo kaaladu maanta waxay daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka sidoo kale waxay mareegtu maanta daabacday muuqaal uu soo saaray kataib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayey jabkii maleeshiyaadka murtadiinta ay kala kulmeen duleedka deegaanka abuurey ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa burcad hubaysan oo nin waardiyaha ku dilay deegaan ka tirsan dhulka n f d saacadihii lasoo dhaafay deegaanka habaas weyne oo ka tirsan dhulka n f d ee ay gumaysato dowladda kenya waxaa ka dhacay dil loo geystay nin waardiye ka ahaa dukaan lagu iibiyo qalabka dhismaha cabdi xasan jaalle ayaa lagu magacaabi jiray ninka waardiyaha ah ee ay dileen kooxaha burcadda ah kuwaas oo markii dambe goobta isaga baxsaday
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo dhowaan waxaa degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbadda dhexe lagu qabtay munaasabad gebageba u ahayd dufcadii labaad dowro loo qabtay wulaada degmooyinka qaar kamida wilaayaadka islaamiga waxaana dowradan oo lagu magacdaray mucaabiya ibnu abi sufyaan halabuurkeeda lahaa waaligii wilaayaadka islaamiga allah u naxariistay sheekh maxamed miro jaamac intiinii xaleyna la socotay waxaad dhegeysateen qaar ka mid ah kelimaadkii munaasabadda laga jeediyey ugu horeyn waxaad caawa ku soo dhowaataan sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbadda dhexe iyo kelimadii uu ka jeediyey xafladaasi bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin yaquulu allahu tabaaraka watacaala in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ila ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl in allaha nicima yacidukum bih in allaha kana samiican basiira ya ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha waatiicuu rasuula wauli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi wاlrasuul in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi اlaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila ikhwat alacizaa awala assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacd salaam allah ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala allihii inoogu nicmeeyey nicmat liimaani walislaam nicmat ljihaadi waribaad nicmat lhijrati ilaahigii ina soo gaarsiiyey nicmada maanta aan u fadhino ee ah khitaamkii xafladan dowlada soo socotay muddada allihii ina soo gaarsiiyey ee nabadgelyo inu inoogu dhameeyey ayaan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala sidoo kale waxaan u mahad celinayaa riyaadada xarakada culimmada hadda inala joogta iyo kuwooda maqanba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran sida wanaagsan ee ummaddan aada oga fikiraysaan horumarkooda iyo sare uqaadistooda cilmiga waxaan leenahay ilaahay hadinka aqbala subxaana wa tacaala dadaalkiina waxaan kale u mahad celinayaa walaalaha martida ee nagala soo qeybgalay waqtiga ayna siiyeen waxaan leenahay jasaakum allahu khayran sidoo kale maktabkii howshaan gacanta ku hayay si khaas ah iyo maktabka fulinteeda lahaa maktabu siyaasa walwilaayaat iyo maktabu tarbiya watacliin labadaba waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran oo ishoostaga ilaahay subxaana wa tacaala dadaalkiina iyo juhdiga aada bixiseen allah idinka aqbala ardadii iyaguna dadaalka faraha badan iyo dhabar adeega badan u sameeya muddadii ay ku jireen waxbarashada waxaan leenahay idinkana jazaakum allahu khayran waqtigiina allah idinka aqbala aada ka faa'iidaysateen ikhwat alacizaa waxaan u fadhinaa dowladii loogu magacdaray saxaabigii jaliilkaa mucaawiya bin abi sufyaan qeybteedii labaad ayaa maanta u fadhinaa xafladii khatimka ahayd ilaahay aan oga mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacda dalika anigu waxaan rabay kelmadeyda insha allahu tacaala labadii aayadood ee hadda aan soo akrinayay ee aada garanaysaan aayadii hore culimmadu waxay dhahaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlayaa dadka wulaati lamriga ilaahay talada uu dhibay ilaahayna wuxuu inagu farayaa oo dadkaas uu farayaa laba arrimood oo muhima ammaanada inay gutaan yaa ugu horreysa waxaa tihiin dad mas-uuliyiin ah oo gobolladii dalka wilaayaadka laga soo xulay wakhtina la geliyo wax la baray ammaanaadkii iyo mas-uuliyadda aada haysaan inaad gudataan yani an awalan idiin dardaarmayaa sida ilaahiyba subxaana wa tacaala inoo dardaarmay in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha ta labaad ee ayadda ilaahay nagula hadlayo waxaa weeye waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl ummadiyaan maamulnaa waan kala xukunaa subax iyo galab waad garanaysaan walaadu waxay ku mashquulsan yihiin ummaddan dacwadooda iyo kiisaskooda inay kala xukumaan cidda wax kala xukumaysa qaadiga keliya maaha qof kastaoo mas-uul ah oo ummaddan garteeda u fadhiisata laba muslimo wax isku haysata adigu qaadiyaata waxbaad kala xukumaysaa waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala markaan wax kala xukumayno inaan ummadda u cadaalad samayn labada arrimoodna waa laba rukni oo adag oo ay ku taagan tahay dowladnimadeenna ay ku taagantahay ama islaamku uu ku taaganya weeye aayadda labaad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu kula hadlaayay dadka raciyada ee mas-uulka laga yahay shacbiga muslimiinta guud ahaan juyuusta muslimiinta ciidamada iyo kayrkoodaba ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadka ilaahay rumeeyeyow ilaahay rasuulkiisa adeeca adiicu llah wa adiicu rasuul wa ulilamri minkum dadka ulilamriga idinka idinka mid ahna ee talada idinkugu dhiban adeeca haddii marka la helo umaro cadaalad samayso ammaanada gudata iyo raciyo toosanoo adeecda mataqaanaa umaradooda ilaahay rasuulkiisa adeecda ummaddaas waxay noqonayaan ummad toosan oo hagaagsan aayadda aakharkeedan ilaahay wuxuu inoogu sheegay hadduu khilaaf dhexdeenna uu yimaado oo wax laysu qabto faruduuhu ilallahi warasuul inaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga aan kula laabano intaana haddiina laga hela ikhwa adduun iyo aakhare waan liibaanaynaa jazaakum allahu khayran waxaan kaloo rabay mas-uuliyadda maantana loo dhiibay saad dareemaysaan idinkii annagu mas-uuliyiin yaana cid innaga naga mid ah u malaymayo oo jirta inay isu soo sharaxday ama dalbatay ma jirto nin walboo naga mid a isagoo gurigiisa ama shaqadiisa ku jiraa loo doortay taana dee qofka in mas-uuliyadda loo doorto oo lala soo doonto waxaa ku jirta bishaaro iyo khayr wanaagsan nabigu sal allahu aleyh wasalam wuxuu leeyahy xadiiskii cabdiraxmaan ibni samra markuu la hadlayay waa tii uu lahaa laa tasal ilimaarata yacni imaarada ha weydiisanin fa inaka in uctiitaha min kayri mas'alatin ucinta calayha haddii masalo la-aan lagu siiyo oo laguu dhiibta xilka waa lagugu kaalmaynayaa kaalmo rabbiyaad helaysaa ilaahayaa garabkaada noqonayo addoommadu ilaahay kuu cabiidinayaa ilaahay wuxuu ku siinayaa dad garabkaadaoo toosan oo talada kula hagaajiya hadday taasu dheci weydo wain uctiitaha can mas'alatin wakiilta ilayha haddii adigu aad weydiisatana dee adaa laguu tala saaranaya meeshaad kala dhacdo marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan in badan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakatu shabaab waa mas-uuliyiin xilka lala soo doontay oo loo dhiibay ilaahayaana inoogu kaalmaynaya sida nabigu caleyhi salatu wasalaam inoo sheegay waxaan rabaa marka mas-uuliyaddaana loo dhiibay aakhiro waa nala weydiinayaa sida nabigu inoo sheegay nabigu caleyhi salatu wasalaam wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyati dhammaantiinba dee waxbaa laydin raaciyey dhammaantiinna waxaa laydinka weydiin doonaa waxa laydin raaciyay maalinta qiyaama imaamku waa raaci dadka mas-uul looga dhigay maalinta qiyaamana mas-uuliyadda waa laga weydiinaya gabadha gurigeeda joogta gurigeeda iyo mas-uulka tagoo la raaciyey maalinta qiyaamana waa laga weydiinayaa addoonkana saasoo kale maalka sayidkiisa waa laga weydiinayaa xadiiska aakhirkiis nabigu wuxuu kusoo gabagabeeyey fa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati mas-uuliyad weyn yaa qoorteena saaran ilaahayna subxaana wa tacaala uu ina weydiin doono waxaana laga doonayaa marka insha allahu tacaala qof walba mas-uuliyaddaas siduu ku gudan lahaa inuu ku dadaalo biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaana la raaciyey oo aan rabno ummadeenna inaan u ilaalinona waxa ugu horeeya diinkooda ugu horeeya dadka diinkooda in la ilaaliyo caqiidadooda loo ilaaliyo mabda-ooda loo ilaaliyo waa mas-uuliyadda koobaad ee qof walbo waali ah saaran waxaa ka mid ah dadka muslimiinta wuxdadooda midnimadooda in la ilaaliyo awoodoodana in la ilaaliyo shawkadoodaoo dadku dacfi iyo tabaryari aysan ku dhicin waa mas-uuliyad saaran dadka ilaahay subxaana wa tacaala talada u dhiibay dadka amnigooda nabadgelye iyo tumaaniino iyo istiqraar inay ku noolaadaanna iyadana waa mas-uuliyadna laga rabo inaan la nimaadno oo dadka cuquushooda la ilaaliyo acraadooda la ilaaliyo sharafkooda iyo cirdigooda maalkoodana la ilaaliyo nabadgelyo taam ay u helaan waa mas-uuliyad iyadana ina saaran oo qof walba laga rabo inuu ku dadaalo dowladan saad dareemaysaan mucaawiya bin abi sufyaan oo qolo idinka horreysa dufce horan ay ka soo baxday idinkuna dufcadii labaad aatiin hindisaheedii iyo hal abuurkeedii iyo mataqaanaa abaabulkeedii waxaa lahaa sheekhii hadda laga sheekaynayay muuqaalkiis meesha inooga muuqda sheekheena raxmatullaahi calayhi sheekh maxamed mire jaamac ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto sheekheenna wuxuu ahaa nin qaa'ida oo hogaamiye ah ayuu ahaa aada u qiimo badan nin caabidna wuu ahay oo aada u cibaado badan marka aad la nooshahay habeenno markaa meel isla joogtaan cibaadadiisa yani waad tamaninaysaa waad jeclaysanaysaa waxaad leedahay ilaahi subxaana wa tacaala heerkaanoo kale ha ku gaarsiiyaad leedahay wuxuu ahaa nin saaxibulkaram ahoo waxbixin badan oo deeq badan oo aada u qiimo badan yuu ahaa raxmatullaahi calayhi nin ra'yi u saaxiibna wuu ahay oo talo badan mar walboon u nimaadno oon tale wax ka weydiinoo niraa sheekha caqabadaana inugu taaga maxaa maxaa kula quman maxaa samaynaa nin saaxiibu ra'yi oo talo fiicano inta badanna ilaahi subxaana wa tacaala sawaabku waafajiyu ahaa dhanka kalena wuxuu ahaa nin raxiima oo aada u naxariis badan oo ummadda u dhimriya ayuu ahaa nin ummadda u naxariista ayuu ahaa ilaahi subxaana wa tacaala u naxariista annagana wuxuu noo ahaa nin waalid oo aabbaheenoo kale ah yuu inoo ahaa mansiladaas inoo joogay dardaarankiisa ugu badan ee annaga kawlaad ahaan uu nala dardaarmi jiray ee aan xasuusto waxaa ka mid ahayd dacwada in laga shaqeeyo oo dadku ducaaday wada noqdaan ummaddan diinka in la gaarsiiyo miyi iyo magaalaba kalimaadkiisa waxaa la dhihi karaa marnaba kama marnaan jirin inuu dacwada ka hadlo annagana nagu tartarsiiyo yiraa war ducaad noqda oo dacwadii ka shaqeeya oo ummadda diinka ilaahay gaarsiiya jazaahu llahu khayran ilahay miisaankiisa xasanaadka ugu dara nin naxariis badan oo daaciya oo aada u khayr badan yuu ahaa waxaa rabaa marka annaguna shaqadii iyo culaysku inooga tagay maanta inagay qoorta inoogu jirtaa inta aan rabbigeen kala kulmayno waxaan rabnaa ammaanadu sheekheena inooga tagay inaan wada gudanno biidn illahi tabaaraka watacaala oo qof walbana mas-uuliyadda u qaada ilaahayaan inoo ballanqaaday adduunkan korkiisa inaan daa'ifo laga weynaynin xaqa ku taagan ilaa qiyaam saaca la gaaro nabiga sal alla aleh wasalam wuxuu leeyahay laa tasaalu taa'ifatu min ummatii qaa'imatan biamri illaahi laa yaduruhum man khadalahum aw khaalafahum xataa yaatiya amrullaahi wahum daahiruuna cala annaas bishaaradaasiyaan haysanaa nabigu sal allahu aleh wasalam inoogu bishaareeyey qaa'id naga shahiiday iyo qiyaado naga shahiiday iyo walaala ciidan ah oo inaga shahiiday in sha allahu tacaala qalbigeenna ma jebinayaan waxaan ka sii qaadaynaa horumar iyo qalbi adeeg biidn illahi tabaaraka wa tacaala damu shahiidi nuurun wanaaru annaga iftiinyu inoo noqonayaa waddadii jihaadka aan ku socnay yaan kusii bidhaansanaynaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala waxaan leenahay waina alcayna layadmac waina alqalba layaxsun walaa naquul ila maa yardaa rabbuna ina lilahi waina ilayhi raajicuun sheekheenna allah u naxariisto gadaashiinna ilaahay nama fidneeyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta xafladda ka hadlay sheekh cabdiraxmaan firin oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah bismi illahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wanusali wanusallimu calaa ashraf almursaliin nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin dembigeenna allah dhaafo daarta allah naga xoreeyo jannada allaha na geliyo gaalada allaha jebiyo yuhuudda gaar ahaan iyo etoobiya allaha baabi'iyo maraykan duufaanna allaha ku sii daayo insha allahu tacaalaa war badan ma dhimana farxad intaad xaraysnaydeen shalay iyo maalmihii ka soo horreeyeen laydiin sheegay tobankii beri yaa rabaa farxaddiina aan ku khatimno insha allahu tacaalaa farxadda aad ku soo dhowaanaysaan raggiina xaraysnaa de ragga dowlooyinka ma naqaan laakiin ragga mucaskaraadka markay xaraysan yihiin xataa saacad looma ogola saa darteed waa dad cusub qaarkiinna waaba ku jiraan raggaa meesha qaana waad ku jiraan farxadda aad ku soo dhowaanaysaan gaalkii taraam ahaa dowladihii riddaha in dhaqaalaha ka goostay ku soo dhowaada nimankii macawislaydiya waalidku ka gebyahayey jeete inuu meydkoodii aada loo baabi'iyey hiiraanna ay saddex meel kaga hadheen ku bishaaraysta waxaad ku bishaaraysataan dadka muslimiinta ah ee falastiin ku noolaa inay guulaysteen ayadana ku bishaaraysta maxaabiistii yuhuudda hortiisa lagusu dhiibahayo oo yuhuudda ay dhiibahayaan qaar ka mid a yaxya sinwaar bay ku dhiibaan gurigiisii ayagoo hubaysan yihiin walaalehen ayadana waa bishaaro waxaa ku bishaaraysataan odaygii guur guurtaa inuu waashay marra etoobiyuu aadaa marra masar buu aadaa marra allatiriyuu aadaa marra lacagaa meel laga xayiraa gabarhtiisaa daba socotoo kiniini ku daba wada hadduu waayana wuu dhacayaa meel xun bay hawshiisu maraysaa ku bishaaraysta inta haddaan ka baxo walaalayaal maanta idinkaa culimo ah barnaamijka loo fadhiyana waa soo qaadateen muddo dhanna idinkii macallimiinta ka niqaashahay annagaa markan waxaa u baahannahay inaad nagu dul akhridaan cusubta waa soo qaadateen annagu waxba kama hayna laakiin hadafkay xarakadu ka leedahay inay dowlo qabato wilaadana u qabato waxaa laga cararahayaa ama aan rabnaa inaanaan ku dhaboobin axaadiidii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaana allahu saacadda qiyaam goormay dhace kaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam mas-uuliyadda iyo amarka iyo madaxtinimada iyo wilaadda dadaan ehelayn haddii loo tiiriyo saacaddaasay dhici doontaa haddii marka wilaaddii tahyiil aan lagu samaynin oon aqoonti kor loo soo qaadin taas ayna qabsanaysa qiyaamadii baa taagan ka carar laga cararahayo yaa la rabaa inay nagu dhicin idaa usnid alamru ilaa kayri ahli waa hadaf xadiidka nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saacadda qiyaama markay soo dhowaato cilmigu wuu yaraanhayaa jahliguna wuu badanhayaa ilaa dadka mas-uul ay u noqdaan dad juhalo ah oon diinta wax badan kala soconin kadibna masalo diinia la weydiiyo ay fadwoodaan si diinta alla ka baxsan subxaana wa tacaala ayaguna marka way dhumeen mujtamacii iyo bulshadiina way dhumiyeen waa arrin aada khatar u ah marka sayna taas u dhicin oyna wlaaduna khatar u gelin mujtamacna u baadiyaynin de waxaa la rabaa in aqoonteeni diimeed la dhiso aqoonta la dhisaayo marka awalan waa aqoon ku salaysan shareecada islaamka alkitaab wasunna wey aqoontan halkaasaa master u ah ahlusunna waljamaaca masalafu saalix iyo firaqda bidcada ah maxay iskugu keeni laayihin masterkay wax ka qaataan baan isku mid ahayn salafku masterkoodu waa alkitaab wasunna wey qolyahan kaliya mutakalimiin waxay ka qaataan caqliyaad iyo hawo iyo waxaan jirin bay ka qaataan yaa master u ah innaga marka masterkeenna wax badan aan qabanayno alkitaab wasunna wey insha allahu tacaala alkitaab wasunnana ma hirgelhayaan ilaa shirkigan laga fogaado towxiidkana uu saldhigto alla wuxuu leeyahay kuwa iimaankiina saxay shirkigiina ka fogaaday amni bay leeyihin waana dadka ilaahay towfiiqda u waafajiyey ilhidaaya waa taqaanaano xagga ilaahay waa towfiiq wey towfiiqdu ilahay ku waafajinaya subxaana wa tacaala asxaabta rasuulka dad badanoo idaariya adduun ka soo baxay maahayn laakiin waxay fahansanayeen alkitaab wasunna waxay fahansanayeen altowxiid washirk ilaahna wax kasta waa u hirgeliyay subxaana wa tacaala waxaa la doonayaa marka cilmigaa aan qaadanay insha allahu tacaala inaan hirgelinno soomaalida waxaa lagu dhalilaa haddii hal sano la siiyo waxbarasho la siiyo waxa ugu badanee la badbaadiya bacda towxiid waa nafta kadibna dagaal la geliyo wixii loo soo dhigay hal xama hirgelinhayo soomaalidu aan orodno xabadda ridno haddana aan soo orodno wey wax allah wixii la baray caskarigaha maba hirgeliyaanba marka innagu sida waa inaan ka duwanaanaayo waxa diina la akhrinahayo ee naloo sheegay calaqal waa inaan hirgelina insha allahu tacaala waxaa la doonayaa marka dheerayn mayna insha allahu tacaala wixii aan bareennay aan mujtamaceennii kula laabanno insha allahu tacaala nasteexadana aan badinno ummad baad la dhaqmaysaan dad baa war kuu keenahaya haddii wixii lagu keena waan ogaa tirada ka war waan ogahay waan aqaanaa ka war xataa haddaad garanaysa xataa ruuxi markale kuu xiisu maayo waan aqaanaa waan ogaa iyo horaan u sabayn haddaad tidhaahdo dee mardan maxaa imaanaysa in waxba laguu sheegin xataa adoog waa la dhegaystaa xataa shucuurta mas-uuliyadda ka mid taha xataa waa la dhegaystaa ruuxa waa la qiimeeya waxna waa laga qoraa marka dadkaa ku laabanaysaan insha allahu tacaala sidai aad shalay ahaydeen berri oo inaada noqonin wala wariyaha wadaadka waxbuu soo bartay laakiin hadday sidii aad shalay ku tagteen iyo sida maanta maanta aydan raata ka war waa mushkilo hadday waxba iska ka bedeli waayaan ka war waa mushkilo labaad insha allahu tacaala waxaan dhihi lahaa wixii aad ahaydeen shalay maanta ma tiidin annaga waxaan noogu yeedhayna inaan markhaati idinku noqonno way insha allahu tacaala marka dadaala ilaahayna la gargalo oo ilahay idinku caawiyo hawshiina ugu dambeyn waxaad ku soo dhawaataan kelimadii uu xafladdaasi ka jeediyey sheekh jaamac cabdisalaam oo asna ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أخوتي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير المؤمنين في الحديث وجميع المجالات سفيان المسعيد الثوري بaa kelimadka yidhi wuxuu yidhi lamaa akhaduu ra'aysay اlamri arrinkan diinta labadii masaladu ra-iisiga u ahayd markay qaateen jacalahum اllaahu ru'asaءa اlumma ilaahay wuxuu ka yeelay ummadda ru'asadeedii markii laba masalo ra-iisiya diintan ra-iis u ah markay qaateen yaqiintan markuu ka hadlay ibn mascuudna waad garanaysaa waa kii yidhi aliimaanu nisfu اliimaan wاlyaqiinu aliimaanu kullah iimaanku sabarku waa iimaanka niskiisa laakiin yaqiintu waa iimaanka oo dhan yaqiintan iyada ah markaa iyadoo shareecadii oo dhan oo la yaqiiniyo ah baan laba jaanib ka tarkiisinaynaa ama ka fiirinaynaa kan hore waxa weeye waa qeybka oo si fiican qofku u daraaseeyo dhammaantii arrintaas waxaa ishaaray oo cibaaraad cajiiba ku ishaaray xaafid alxakimi raximah ullah saaxibu sulam wuxuu dhahay aliimaanu rusuukhu lcirfaan aliimaanu rusuukhu lqalbi fi lcirfaani aliimaanu rusuukhu lqalbi fi lcirfaani xataa yakuuna algaybu kalcayaani iimaanka sida ku kamilmaya waxaa weeye qalbiga inuu ku rasakmo mataqaana aqoonta iimaanku ay ku rasakanta aqoonta iimaanka waxaa loo jeedaa waa ilaah iyo rasuulkiisa iyo aayaadka dabcan xataa yakuuna alqaybu ilaa qaybku uu noqdo kal cirfaani wax la yaqaan oo kale ilaa kan wax loo jeedo kal cayaani baan ujeeda cirfaan ma kal cayaani wax loo jeedo kale ilaa qaybku uu ka noqdo taas weeye yaqiin marka aayaadka fii suurati baqarana haddaad akhrisid sidaasaaba ilaahay ugu hadlay oo wuxuu yidhi kitaabkan waxa weeye dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin aladiina yuminuuna bilgaybi wayuqiimuuna asalaata mima razaqnahum yunfiquun waladiina yuminuuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika hin wabilaakhirati hum yuuqinuun qofaan aakhiradii yaqiinsanayn qabriga iyo qiyaamada iyo jannada iyo naarta si uu u jeedoo kale aan u rumaysnayn waxa weeye ilaahba miyuu u baahan yahay ilaah waa kan waxa aad rabto ood doonaysana kuu siinayo waxaad ka cabsanaysana kaa haya haddaanba aakhiro la rumaysnayn oysan jirin qiyaamo haddaysan jirin qof wax ka dambeeyana ayan jirin muxuuba muxuuba ilaah ka caabuday marka yaqiinta aakhiro markii la helo markaasaa macrifadii rabbi qofku raadinaya oo baranaya macrifada rabbi marka ay timaadana waxa weeye noqdada kale oo aan ka ishaarayna yaqiinta waa kelimatu tawxiid waa kelimatu laa ilaaha ila allah oo aayaadka ay ku cad yihiin iyo axaadiistuba qofku inuu si dhaba u qaato si dhaba inuu kelimadan u rumeeyo kelimadan ikhwaanii wallaahi waxaan isleeyahay aniga caalam islaami oo dhan haziimada haysata ee maanta cadowgii surka uga taagan yahay waa kelimadan faham la-aanteeda wey kelimatu laa ilaaha ila allah ma qof laa ilaha illahu lala dilayaa oo insaan la yeelaya maba la fahamsanaan odhan kara kelimadan inay cahdi iyo tahay mucaahido agriminti bayco inay tahay bayco shareecadii oo dhan qofku haddii uu yidhaahdo ha layga dhagaysto inaan muslim ahay ma laga yeelaya laga yeeli maayo ilaa u kalimateynkan ku dhawaaqo laga yeeli maayo maan laga akhrisanayo idan kelimadan waa bayco inay bayco tahana saddex meelood baa qur-aanku kolley hadda aan ka sheegi karayaa oo culimmadu ay yidhaahdeen tacahudkan laga hadlaya waa kelimatu tawxiid tan u horeysa waa aayadda fii suurati almaa-ida ugu waadixsan wadkuruu nicmat allaahi calaykum wa miihaaqahu aladii waaaqakum bihi miihaaq maxaa layaha alcahdu lmu'akadu bilyamiin wey wa miihaaqahu aladii waaaqakum bihi id qultum samicnaa wa adacnaa markii aad tidhahdeen samicnaa wa adacnaa abubakr aljazaa'ir baa wuxuu leeyahay waa xilligii saxaabadu beecada ay galaayeen oo kale maxay ku beecada maxay ku galaayeen alsamcu wadaaca fi lmanshad walmagrin soo mahay ilى akhir اxadiiث xadiis mucaad waad garanaysaa waxaa kaloo soo geli karta aayadii fii suurat acraaf iyaduna ahdiga iyo miiaaqda iyaduna waa soo gelaysa aayad kale ilahay wuxuu leeyahay adalaca alhayba fii suurati maryam tii hore ma aydayahay adalaca alhayba am itakada cinda الraxmaani cahdan ninkii waliid ibnu muqiira u dhahayay ilaahay haddaan waxaan rabo isiinaya owlaad iyo maal iyo waxaa layihi markuu saa leeyahay ma qeybkuu daalacdo waxa lasiin doono ogaaday mase ilaah buu cahdi la galay ibnu cabbaas iyo culamo kale waxay leeyihin cahdigaasi waa kelimatu laa ilaha illallah guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisel aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo baranah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu